bulshada ku nool deegaanka calaganay ee gobolka hiiraan ayaa madaxda ugu sarreysa maamulka hiirshabelle iyo dowladda dhexe ee soomaaliya ka codsaday in loo dhiso goobo waxbarasho si ay waxbarasho u helaan ubadka halkaasi ku nool caruurta ku nool deegaanka calaganay ee gobolka hiiraan ayaa xilligan wax lagu baraa geed hoostiisa taasi oo aan ku filnayn baahida waxbarasho ee ka jirta deegaankaasi qaar ka mid a bulshada ku nool deegaanka cariganay ee gobolka hiiraan oo la hadlay warbaahinta ayaa dowladda dhexe ee soomaaliya iyo maamulka hirshabelle ka codsaday in deegaankaasi loo sameeyo xarumo waxbarasho hoostiisa annagoo waaweyn aan waxbarasho aan ku jirno waxbarasholaanwii meesha ay ka jirto annagoo waaweyn oo ciyaalkaan ciyaalkayna oo ku jiro aan ku jirnaa waxbarasho aan marka ku jirnaa hadda ka hor gurmad la'aan midnama haysano waddanka hadda ku bilaab haddaa iskale waddamada wuxuu ay soo gaareen oo cabashadii loo cabta ay wax u qabteen annaga weli nama soo gaarin libigaa hoostiisaan wax ku dhiganaa ardadaas anigoo waaweynaa saacaa wax la dhiganaa waxbarashaalo inay ka jirto waxa tilmaamo haya annagaa saacaa buug iyo qalin haysano annagoo ardadaas oo ciyaalkayna uu ku jiro intaas ayaan ka codsanaynaa dowladdaan ka codsanaynaa hirshabeellaan anagu hadda aan hoostan ahaan ka codsanaynaa wasaaradaha samafalkaan ka codsanaynaa in badan waa codsanay ilaa welina wax wax loo haya marka mas-uuliyadda intaanu ayagay ka saarantaa horta baahidan waa jirtaa indhihiina qabanayo geed dadku dadku waxay ardada waxay wax ku barataa hoy maalmaati ina codsanayna waa ujeedin katiifaday ku fadhiyaan geed qoraxa oo xalab oo xafara oo dabayla inay ku wax baranayaan ee ardadeennu duulan tahay waad arkaysaan intaas waxa dheer waxaan u codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo saraakiisha iyo meel walboo dadkeena
helitaanka xarumo waxbarasho ayaa muhiim u ah bulshada ku nool deegaanka caraganay halkaasi oo ay ku nool yihiin caruur badan oo gaaridaadii waxbarashada